Bisha barakeysanee Ramadaan ayaa inta badan waxaa dhacda in carruurta aysan helin cunnooyinkii qanicaadka lahaa ee ay heli jireen inta aysan dhalanin bisha Ramadaan. Waxaa dhacda in carruurta la siiyo cunnooyinka ka soo harta suxuurta in quraac ahaan loo siiyo, inkastoo ay jiraan waalidiin qaar oo ku baraarugsan ahmiyadda ay leedahay in jadwalka maalinlaha ah lagu daro carruurta oo cunto tayaysan la siiyo. Mid ka mid ah hooyooyinka ku nool degmada Doble ayaa qabta fikirka in ay muhiim tahay in carruurta la siiyo cunto tayaysan.
Magacaygu waa Fartuun. Waxaan ku noolahay magaalada Dhoobleey. Saameyn aad iyo aad u weyn ayay ku yeelan kartaa cuntada barida carruurta la siiyo because cuntada ilmaha waxaa fiican in la siiyo cunto fresh oo markaa dabka laga soo qaaday een caafimaad ay leedahay laakiin hadaa cunto barid cunuga siiso caloosha een maxay aheyd way way isqasaysaa ilmaha shuban ayay ka qaadi karaan waxaa fiican in ilmaha laga ilaaliyo cuntada barida cuntada baridana aad ay u xun tahay een walaalo way jiraan haween oo ka waxsanayo jikada salaada inay galaan oo ciyaalka habeenka wax barisiiyaan suxuurta waxay soo harhara siiyaan marka waxaan jeclaan lahaa inay habeenka ciyaalka ay dabka u galaan cunto fresh ay u kariyaan Dr. Muuse oo ka mid ah dhaqaatiirta ka howlgala degmada Doble ayaa ugu baaqay waalidiinta inaysan siinin cuntada suxuurta carruurtooda waayo waxa ay daris la noqon karaan nafaqo darro.
carruurta inayna helin daryeelkii ay heli jireen xilliyada kale caadiga ahaa sidaas daraaddeed waxaa dhacdo inta badanna soomaalidu ay samaysaa in ilmaha quraac gooni ah aanan loo samaynin oo suxuurtii wixii ka soo haray ee, la dhaho subaxii kac isaga quraacda oo inta badanna waxaa dhacda carruurta in iyaga un la yiraahdo kac isa saafgareeya oo maaragtay idinku un maamusha taa marka waxaa ka dhalan karta ee, caqabado fara badan oo caafimaad darro ah waxaa ka kow ah waxay keeni kartaa xanuunada la yiraahdo dheefshiidka ku dhaca ee la yiraahdo afka qalaad lagu yiraahdo gastroenteritis waa shuban iyo matag ama xanuunada ku dhaca dheefshiidka oo ay astaan u tahay shuban iyo matag inta badan ku dhaco